madaxweyne waxaa jira masaariic fara badan oo aad buntlandkaga geliseen imika iyo qaar socdaba iyo qaar la rajaynayo puntland markii hore dee kolley xagga hawada sare inta badan qodoon bay si uga ahay maantas airbood ballaaran bay leedahay maxaad maalgelin waad filaysaan maxaad puntland reer puntland tihiin aad caalamka u bandhigaysaan inay maalgelin ku samaystaan in badan baad isku tashi ka hadashay mashaariicda lagu fuliyo in badan baad qeexday oo caalamka kala hadashay in muxuu ahay la maalgashado puntland halkii hawlahaasi marayaan maxaad idinku salgaraynaysaan oo hadda aad soo bandhigaysaan maadaama hadda dee airboard adduunyadu idinka soo gurman karto ama ama laga soo degi karo maanta aad yeelateen
adeer waa mahadsan tahay annagu puntland waxaan rabnaa puntland annagu haleeskay waxa weye puntlandta cusub puntlandtii hore yani way fiican tahay puntland fiican bay ahayd laakin waxaan rabnaa puntland cusub oo weji cusub leh waktiga aanu joogno iyo marxaladda adduunku marayo la jaan qaadi karta inaanu helno ad la socotaanoo dadkeenu sila badan baa qofka maanta ka imaanayaa dubay qofka maanta kasoo kaca iyadoo hal saac iyo bar ku imaan karo aya waxay qaataa twenty four hours qaadan jirtay afar iyo labaatan saac inuu meel soo maro oo hadba boorsada meel kaga soo dhinto oo ilmihiisu suuc kusoo socdo diyaarad yaro qorqora ah oo aan aircondition lahayn lasoo saaro oo aan garanka duk silaca ay ku jireen marka wadankan haddii la rabo inuu isbedelo waxa anagu markaan fikirkeygu ahaa in haddii kaabayaasha dhaqaalaha aan waxba laga bedelinin wadanku isma bedelayo marka isbedel dhab ahi inuu ka dhaco wadanka wejiga weli yar weji ka duwanna uu yeesho anigu taasaa aniga i ahayd siyaasadeyda ahayd wax badan aan ku guureysanay aerobortka boosaas waa furan yahay haddana aeroport caalami aho certifier aho ecow ay certifi garayso inuu yahay international airport weeye waa rajeynaya hadda inay diyaaradihii bilaabaan dulimaadkoodii tooska ahaa toosna yurub uga yimaadaan oo dadku qofka toos u imaan karo boosaaso maanta aeroportka garowe waa soo dhagax dhignay waxaan rajeynaya waqtigiisu hal sano gudihiisa inuu ku dhamaado aan dana aeroportkaba caalami u noqdo oo isna toos loo imaan karo oo dherarka iyo labada hadda ranway waa isleeg yihiin isna waxaan rajeynaya inuu toban bilood gudahood ilaa koob iyo toban bilood ku dhamaado hal sano wax ka yar daalkacyo laftigeeda mashaariicdaan u wadnaa aan rajeynaya laftigiisa in airboor cusub aan dhagax dhigno dhawaan waqti aan dheerayn airboorada kaba yaryarka ah oo kii qaxda waa sameynay oo agajaadka iyo haddii markii boosaasi xirnayd iyo basingerku waxay ka degayeen qardo hoful isaga laftigiisana waxaan rajeynayna in loo helo meelo badan oo kale oo dabahooda iyo baran iyo ay kamid yihiinna sidoo kale loo raadiyo maalgashi dekeda boosaas waa la socotaan qalabkeeda waa yihiin ballaarinteedii waxaan rajeynayaa inay ay dekadaasi ay dhagaxdhigeedii ayaan dhawaan sameynaa qalabkiina waa yimid balaarintiina way bilaaban doontaa deked weyn oo ilaa kun iyo laba boqol oo mitir ah hadda waxaa gebigeedu waa boqol iyo todobaatan iyo shan mitir weeye waxa hadda wax noogu soo degaan deked caalami oo kun iyo laba boqol oo mitir edelkeedu yahay ayaan rabnaa inaan sameyno dalaca laftigeeda waxaan rabnaa inaan ka sameyno deked yar oo laftigeedu surveyerskii dhawaan tegi doonaan baan umalaynayaa tuurdi meel la yidhaahdo godob ku taalla waxaan ka sameynay custom hawshii saddex ay soo gabagababa dhamaatay waxaan rabnaa inay ganacsigu isku xirmo ilaa ethoopia sagaashanka milyan dadka puntland ay ka faa'idaystaan oo ganacsigooda uu ka faa'iidaysto marka sidoo kale waxaan wadnaa jidadkii gaalkacyo iyo garoowe jidka udhexeeyay waa bilowday waana bilaabanaya tambirtiisa dhamaan bixinaynaa oo inta shirki inta jajabtay oo jiniiska ahayd aada u burburtay in la dhamaystiro oo dhameeyo sababta jidkaasi waa aartariga weeye waa wadnaha ganacsiga puntland oo dhan weeye ilaa ilaa beledweyne iyo ilaa bay iyo bokolba badeecadaynu tagtaa marka jidkaasi aada buu muhiim noogu yahay qalabkii sameynaya jidka ceer daahir iyo ceer ceer daabo sadkii horeeya waa lasoo iibiyey dhawaan buu imaan doonaa waxaan rajeynanaa sagaashan kilomitr oo uhoreyso oo baran iyo iyo iyo iyo ceel daahir ceel doofaar la oran jiray inta udhexaysa in hal sano gudahood ama hal sano wax ka yar ee lagu sameeyo qaabka haddii noo yimaado marka guddoomiyada wax keliya u baahan ku noqonaya waa daamurka un weeye marka ujeedada kale oo masalan sida lafa goray oo kale oo dhulkaan anagsasibo kale laakiin quruxda badan oo dee dhulka puntland waa dhulka aan la tegin weeye oo ilaa baargaal iyo caluule iyo xaafuud iyo hurdiye iyo bandarbeyle iyo dhulkaasi dhulka uguna qanisan uguna quruxda badan ee puntland weye access ma laha marka hadda laftigiisa marka in aanu helo wado kaabayaashaas dhaqaalaha marka inaanu debejino dabcan anagu meel baan gaarsiin doona waxaan rajeynana kuwa naga dambeeya inay sii wadaan mashaariic kalena ay sii fuliyaan marka na waxaan rabnaa new puntland oo dadku ay imaan karaan dadku markay yimaadaan ku farxayaan wejigeeda ilmihiina akaysan kartaan dhanka kalena dee dowladnimada la sii wado oo institutionski dowliga ah puntland ka shaqeynayay ayana yani la xoojiyo oo runtii dadku haykal dowladnimo oo wanaagsan ay helaan insha allah ayaan rajeyneynaa waa gartay guddigii
madaxweyne waxaad ballan qaaday in doorasho loo geli doono intaad meesha joogto adigu deegaanada xisbiyada la furi doono hawshaasi xaggee ku dambeysay dhinaca amnigu sahalkee buu marayaa puntland
actual hadda intaanan ka kasoo bixin garoowe oo ana baasasa inaa markii hore ayaan isku odayn aan yiri daniya baarlamaanku inaan midigii magacaawno doorashada waana magacaabeynaa dhawaan insha allah hadda waxaan wadnaa dhamaystirkii dhismihii dawaasha deegaanka sababtoo haddaan golo deegaan jirin ma suurtagelayso xoo badan may suurtagelimayaan ka in badan waa la dhamaystira intaan joognay intii kalena dhawaan baan wadnaa hadda waxaa loo baxayaa degmooyin ay darbeyle iyo xaafo ay kamid yihiin iyo isku shuban iyo meelaha ugu dadambeeya weeye weli aan laga sameyn golayaasha deegaanka dhawaan wagtaho waa boosasa la dhisay qaxbaa la dhisay burtin waa la dhisay dalo waa la dhisay kuwii hore dee horjeedada dalka ayay kulli waa dhisan yihiin buuca baan dhisnay waxaan rabnaa marka in golayaashii deegaanka la dhamaystiro kabacdina laba kun iyo lix iyo tobanka hadda over september bay suurtagalta aan sameyno golayaashii doorashadii doorashadii heer municipal electionski intaan loo gudbin national electionka amase doorashada weyn oo laba kun iyo sagaal iyo tobanka january aan rajeynayna ina dhacdo marka insha allahu waa ku dadaaleynaa intii tabartaya in doorashada soo socota aysan doorasho qadariya aysan noqon laakiin doorasho xisbiyo lagu tartamo ay noqoto insha allah